bandhig sanadeedkan ayaa ah mid beeraleyda iskaashatooyinka gobolka shabeellaha dhexe ay ku soo bandhigaan wax soo saarka beerahooda sanadkan waxaa lagu soo bandhigay horumarka iyo caqabadihii ay la kulmeen beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle bandhiga sanadkan waxaa lagu casuumay aqoon-yahanada bartay cilmiga beeraha ee kasoo jeeda deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar iskaashatooyinka iyo beeraleyda waaweyn ee gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle oo uu ka mid yahay duqa degmada jowhar wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wakiil ka socday hay-adda s t s iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo mid ka mid a beeraleyda degmada jowhar run ahaantii haddii aan faaqidaad kooban ka bixiyo suurtagelinta mashruucan ama hirgelinta mashruucan mashruucan daabagelintiisa iyo taageeridiisa dhanka dhaqaalaha iyo agabka waxaa bahwadaag ku ah labada hay-adood oo kale ah hay-adda faw iyo hay-adda w b xafladdan maanta aanu taagannahay ee ah bandhigan carwada waxaa taageeradiisa mug weyn ku leh hay-adda w b taasoo maanta noo suurgelisay inaan meeshaanu suugnima waxaana sharaftaas iska leh s t s iyo w f b faw iyo wasiir daqare oo intaasna dhinac taagnaay wasiir daqare waa wasiirka kaliya ee intaas aan arkaynay nala shaqayhayo wuxuu noo ahay wasiir agaasime wasiir ku-xigeen asaan u mahad celinaynaa intaas intii aan aragno oo dhibaataa asiga ayaan la aadi jirnay waa saaxiibkayn waa walaalkayn marka waxaan idiin sheegaa intaas ilaahay aa ku mahadsan barnaamijkan quruxda badan waa soo dhowaynaynaa iskaashitooyinkaa wax soo qabtay oo saddex sano soo shaqeeyey oo tobanka iskaashataana waa soo dhowaynaynaa annagu waxaan nahay lafdhabarkii hooyooyinkii oo gobolka shabeellada dhexe guddoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baarey iyo wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa iyaguna goobta ka hadlay sida la ogsoon yahay waxay ahayd ama ay tahay hooyadii wax soo saarka dalka soomaaliya waa ku faraxsannahay wakhti aan dhoweyn oo maxaa la dhihi jiray siddeetii dhowrkii ah carwadii caalamiga dadka ugu horseeday soomaaliya annagaan ahayn nasiib wanaag waxaan ka ahay guddoomiyaha carwada caalamiga ee wasaaradda beeraha oo ka soo qaqabtay mashruucan oo iskaashatooyinka hormuudka ka yihiin inaan annagana sii tayay doonno sii horumari doonno halka i joogaa halka si fiican insha allah u gaartii doonno gabagabadii bandhig sanadeedkan waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle ahna kusimaha wasiirka maxmed bashiir qaasim daqare waxyaabihii soo qabsoomay waxaa ka mid ah tababarre casriya ayaa la soo siiyey iskaashatooyinkaan meesha fadhiso waxaa la soo siiyey abuur waxaa loo qooday kanaallo waxaa la siiyey agabyo kala duwan oo beeraha wax loogu qabto hadday noqon lahayd yaabooyinkii gaarigacmeedyo iyo wixii la mid ah waxaa la siiyey makiintii lagu shiidaayey dalagii soo go'ay haamankii wax lagu keedinaayey sidoo kale afariyabaatanka iskaashato waxay ka kooban yihiin lix boqol oo qoys oo beeraley waxaa la siiyey loo qaybiyey hal milyan iyo afar boqol iyo afartan kun lacag calaa qoys laba boqol iyo afartan dollar ay hore u qaateen hadda waxaan rajaynaynaa in dhowaan ay soo gaarto labaatan iyo afar cagaf iskaashato kasta hal cagaf ay soo gaarto sidoo kale waxaan rajaynaynaa raashinka hadda laga cabanaayo dalagii ay tacbaan inay w f b dib ugu iibsato si loo dhiirageliyo beeraleydan ayaa mashruucan ka mid ah waxaad ku bishaaraysanaysaan beerihii aad tacabtaan in dib loo iibsan doono dalagiinna halkii macaawanadii baadiyaha dibadda laga keeno in gudaha laga iibiyo ayaa qorshaha ku jiro waxaan halkaan ugu mahad celinayaa hay-adda faw iyo w f b oo howshaani taabageliyey waxaan halkaan sidoo kale ugu mahad celinayaa dowladda sweden